anugu wasaaraddan waa markii ugu horreysay dee aan ka shaqeeyo arrimo guduud lekana waana wasaarad ballaadhan oo ka mid ah dee wasaaradda ugu muhiimsan dowladda puntland waxaan codsanayaa in shaqaalaha iyo guddoomiyayaasha degmooyinka iyo gobollada iyo intuba si fiican layla shaqeeyo anigu waxaan jeclahay inaan wax soo kordhiyo nin shaqaan ah anigu askari baan askarina wixiisu waa shaqo waana saas waxaa laga yaabaa toddobiya marka inaan soo fadhiista halkaa haddii la idhaha waana soo fadhiisanaya ninkan ka waayo runtu ka noqonaya hadda idin sheegay ninkii dalkani shaqu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in wax loo qabto waa la soo shaqeeyey waxbaad soo qabateen laakiin in la dardargi laba kaclayntii kacaanka baynu u baahnay inaan laba kaclayno dowladda sanad iyo barh baa u harsan dowladdan hadda aanu ka tirsannahay dalkan anugu joogaa nin baasboor la miyi waa joogaya dalka iyo dadkaan u shaqaynaya inta aan noolahay intaan wasaaradda joogana inta aan wasaaradda joogana waxaan jeclahay hufraan iyo iyo howlkarnimo iyo daacadnimo inaan ku wada shaqayno nin waliba waxaan ku arko baan kula xisaabtamaya nin waliba waxaan ku arko baan kula xisaabtamaya cid aan hadda duulaan ku ahay oo ku magaciisa hayna ma jiro laakiin nin waliba wuxuu la soo baxo iyo waxaan ku arko baan kula xisaabtami doonaa haddii la idhaha taas waa hanjabaad maaha magaciisi maaha laakiin dhaqankayga noocaas yaan laygula yaabay waxaan jeclahay in sida ay tahay u wada shaqano nin aan aan leeyahay hebel baan jeclahay hebel baan aqaanaa ma jiro nin aan aqaanaa ma jiro wasiir ku-xigeenkaan aqaanaa oo agaasima guud ahaan jiray wasaaradda ganacsiga beri aan joogay dowladda cabdiraxmaan farol waan garanayaa wuxuu yahay waa aqaanaa laakiin intiina kale ma garanayo runtaa idiin sheegay marka waxaan u baahannahay nimayo inaan wada shaqayno iyo gabdhowa si fiican loo wada shaqeeyo si hufnaanle loo wada shaqeeyo dalka iyo dadkaba aynu u shaqeyno dalka innagaale dadkana innagaale xilli xun baa lagu jira marka ayaana waxbaa hadalka ku tiigaanayna waan isku hadhi doonaa berrina waxaan codsanayaa shaqaalaha wasaaradda o dhan in la shiriyo wasi ku-xiga adaan kuu sheegaya inaa dhammaanteen aan si gaara isu aragno shaqaalaha wasaaradda inta xarunta joogta inaanu si gaara isu aragno balanno isbaranno dardaranno laanna waxay ahayd in lay baro shaqaalaha haddii shaqaalihii wasaaradda yihiin midhmidh u kacaan oo hebel waa hebel hebel bay ahayd bay ahayd laakiin berri inaan isu dhimaanaa la rabaa wasiirkana waa waa waa ku mahadsan yahay shaqo fiican buu soo qabtay waa ku ammaanaynaa marka mana kala fogaanayno insha allah axmed karaash wixii tala ah iyo tusaalena uga baahano waa waa ka qaadanayna insha allah waad mahadsantii